ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
hana eryin nebiyow kuwa barya rabbigood subax iyo galabba iyagoo dooni wejigiisa waxba kaama saarna xisaabtooda iyagana xisaabtaada waxba kama saarna ee iska jir inaad eriso oo sidaas uga mid ahaato daalimiinta qofna lama weydiinayo camallada iyo niyooyinka qof kale aayadaha kontan iyo labo kontan iyo afar waxay ka hadlayaan fuqarada muslimiinta markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam la fadhiistay mu'miniinta qaarkood kuwaasoo ay quraysh u arkeen inay yihiin kuwo liita oo daciifah iyo masaakiin waxay madaxdii quraysh u yimaadeen nebiga sala allahu calayhi wasallam wayse diideen oo iska weyneeyeen inay la fadhiistaan mu'miniinta oo u soo jeediyeen inuu eriyo si ay ula hadlaan waxay ku yidhaahdeen haddii aad iska kala erido markaa waan ku raacaynaa markaasaa waxaa soo degay aayaddan